wararka aan ka helayno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in askar ka tirsan dowladda federaalk ay degmada kaxda ee gobolka banaadir ku dileen wiil dhallinyaro ah sida wararku ay sheegayaan wiilka dhallinyarada ah ayaa watay moobeel isagoona markii la dilayay taagnaa gurigooda agtiisa waxayna askartan ka tirsan dowladda federaalk kusoo leexdeen wiilka iyagoona doonayay inay ka qaataan moobeelkiisa taas oo ugu dambeyn sababtay inay nafta dhaafiyaan wiilka dhallinyarada ah moobeelkiisana ka qaataan sidaba looga bartay askarta dowladda federaalk oo markii ay dil geystaan isaga baxsada goobta iyagoona aanan jirin cid la xisaabtamaysa oo kula xisaabtamaysa dilalka loo geysanayo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalk dhowaan ayay ahayd markii askari ka tirsan dowladda federaalk uu saddex kun shilin soomaali ah u dilay qof shacab ah